ayuu sheekhu doonayaa inuu inoogu ijisiiyo macaaniga macaaniga waynu arki doonaa abwaabta uu ka hadlaya qaabka iyo nidaamka uga hadlana waan ogaan doonaa marka koobaad wuxuu yidhi taqsiimu lkalaami ilaa khabarin wa inshaa waxa lagu hadlo ama kalaamka oo dhan waxaa loo qaybinayaa khabar iyo insha ayaa loo qaybinayaa qismina waa khabar qismina waa insha haddaba waxaa isweydiin u baahan waa maxay kalaamka khabarka ihi waa se maxay kalaamka inshaha ihi inshihii iyo khabarka farqiga u dhaxeeya waa maxay kalaamka lagu hadlaa hadday runi ka suurtoobayso beenina ka suurtoobayso khabar baa loo yaqaanaa kolkaan leeyahay run hadday ka suurtoobayso waxaan u jeednaa qaa'ilka intaan la eegin ee qowlka uun la eegay kalaamka uun marka la eego ee laakiin ka yidhi aan la eegin hadalka run iyo beenba noqon kara laakiin ka yidhi ee qaa'ilka ah haddaad eegto waxaa laga yaabaa daa'iman inuu run uun yahay haddii aad eegto qaa'ilka yidhi waxaa laga yaabaa daa'iman inuu been uun noqdo kolkaa hadalka inta aan qaa'ilka la eegin been iyo runba ixtimaala ayaa loo yaqaanaa maxay alkhabar waa kaa hadalku been iyo run wuxuu ixtimaalaa marka laga hadlo dhacdo dhacday ee la yidhaha waxaasaa dhacay ama waxaasaa yimid ama waxaasaa jira runna way noqon kartaa beenna way noqon kartaa tusaale ahaan nebigu kolkuu qiyaamada ka warramee qiyaamaa iman doonto uu yidhi qiyaamaa iman doontadaasi waa khabar waayo kolkaa hadalkii nebiga inay tahay nebiga oo qaa'ilkii markaynaan eegin ee hadalka qiyaamaa iman doonto in kolka la eego run iyo beenba way noqon kartaa laakiin waa run soo saa maaha haddaad laakiin qaa'ilka eegta dee waa run oo nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam musaylamatulkadaab ninkii la odhan jiray hadalkiisi iyo warkiisii tirada badnaa markaynu eegno run iyo beenba wuu ixtimaalayay laakiin haddaynu musaylamatulkadaab beenaalihii inuu yahay markaynu garanno dee nebinimada sheeganayana dee warkiisu inuu been yahay baynu ogaanaynaa ama aan jisminayna kolkaa khabarku waa hadalka run iyo beenba ixtimaala bidaatihiina ku ixtimaala een wax kale ku ixtimaalaynin tusaale ahaan jaaa caliyun baa la yidhaha cali baa yimid haddii jaaa cali baa yimid haddii la yidhaah hadalkani runna wuu noqon karaa beenna wuu noqon karaa run iyo beenba u baraa maxaa ka soo hor jeeda khabarka inshaa ka soo hor jeeda inshuhu been iyo run midna ma noqdo haddii lagu weydiiyana kaku weydiiyaa kaa waalan waayo haddaan ku idhaa kaalay oo nin maqlaya yidhaha war kaalaydaasi ma runbaa mise waa been ka waran haddaan kaalay idhaa kaalaydu run iyo been midna may noqon waxa weeye waxaa jira ashyaada badhkood oon laisweydiinin baa jira ashyaada badhkoodoo aan laisweydiin karin baa jira waa gidaarkan soo qabanayay oo kale haddii lagu idhaa gidaarkii mau dhintay mise wuu nool yahay ka waran marka horeba wax nolol iyo dhimasho lagu tilmaamo miyuu ahaa haddaba kaalayna haddii lagu idhaha ma runbaa mise waa been marka horeba wax run iyo been lagu tilmaamo mayna ahayn marka horeba ereyga kaalay ihi tacaal haddii lagu yidhaha kelmaddaa tacaal ihi runna ma ixtimaasho beenna ma ixtimaasho waa inshe waayo hadduu ninku kaalay hadduu ku yidhaha tacaal hadduu ku yidhaha wax dhacayba kama warramin marka wax dhacay laga warramo ayuu waxaa ayuu runna noqon karaa beenna noqon karaa kolkaa inshuhu waa tacaal iyo isqinii maa iyo biyo i cabbi haddaan ku idhaha run iyo been midna ma noqonaysa dee waayo ninkani waxbaba ma shee wax dhacayba ma warra kama warramina wuxuun buu isii ku yidhi biyo iwaraabi hadduu ku yidhaha waa noocaas oo kale khabarku run iyo been buu ixtimaalaa inshuhuna run iyo been ayuuna ixtimaalaynin haddaba runtu waa maxay beentuse waa maxay jumhuurulculamaa qowl bay qaateen runta waxa loo yaqaano qowl bay qaateen laba ninoo isku sheekh ahaayoo labaduba muctasilada ka tirsanaana way iskhilaafeenoo midba qowl gaara ayuu qaatay waxa runta la odhanayo kolkay ka hadlayeen iyo beenta waxay yidhaahdeen runtu waa ninku warka uu sheegay madmuunulkalaamkiisa amaa nisbadan ku jirta amaa warka uu sheegayaa markuu waaqaca waafaqo ayaa run lagu tilmaamaa bay yidhaahyiin jumhuurtu war baa tidhi warkiiyo waaqicii baa iswaafaqay maxaa lagu tilmaamay markaa waa run tusaale ahaan hebel baa yimid baa nidhi saw imaatinkii hebel kama warramin imaatinkan hebeli wax jira markuu yahay ee waaqicii waafaqsan uu hebel dee ima hadalkaagan markii laga tago ee waaqica la eegay hebel nin yimid kolkuu yahay ayuu run noqonayaa hebel baa yimid haddii laakiin ay iskhilaafaan hadalkan ad tidhi macnihiisa iyo waaqicu been bay noqonaysaa bay jumhuurtu yidhahdeen haddaad tidhaa hebel baa yimid una iman nin ka warran adigu waxaad sheegtay imaantinkii hebel baad sheegtay waaqiciina maba imanin been buu noqonaya markaas oo kale wax ismoodsiis la yidhaahna maba jiro haddaad tidhaa hebel baa yimid adigoo moodaya inuu yimid uu hebelkii iman waayey dee beenun baad sheegtay waan ismoodsiiyey dan soomaalidu leedahay waa muctasilada hadalkeega muctasiladaa qabta ismoodsiisku inuuna been ahayn oo beenta waxaan been been ka baxsan bay iyagu leeyihiin waxaynu garannay runta iyo beenta jumhuurtu siday ku macnaynayaan oo caadi waxay soo qaateen shay basiida waxay yidhahdeen saddex nisbaa jira nisba alkalaamiya iyo nisba dihniya iyo nisba alkhaarijiya nisba alkalaamiya waa hadalkaagan macnihiisa markaad tidhaa jaa caliyun majiiul cali baa nisba kalaamiye loo yaqaanaa oo kalaamkaagani macnuhu wataa waa imaatinkii cali majiiul cali weeyaa nisba alkalaamiya nisba dihniyana waa waxaad caqiidaysan tahay waxaa laga yaabaa hebel baa yimidan inaadaan caqiidaysnaynba ood nin ku khayaamaysa nin baad ku dagaysaa nin baad ku khayaamaysa oad ku khaainaysaa hebel baa yimiddan maba caqiidaysni kolkaa waxaa kaloo jira nisba alkhaarijiya oo waaqica wixii waaqica yaalli weeyaan waa nisbe khaarijiya isaguna saddexdaa nisbaa jira jumhuurta culimmadu waxay qaateen waxaa laisku eegayaa nisba alkalaamiya iyo nisba alwaaqi iyo nisba alkhaarijiya hadalkaagan macnihiisa iyo waaqica un ha laisku eego saasay yidhahdeen ibraahimu nadaam ninkii la odhan jiray iyo jaaxib labadaba waa la garanayaa dee abu ciisa aljaaxib labadaa nin laba ninoo muctasilada ka tirsan bay ahaayeen welibana a'immadooday ahaayeen oo de waa waa haniyun can tacriif mid kastaaba jaaxid waad ogtaho nin adiibu ahaan jiray welibana nin adiiba ayuu ahaa kitaabtiisuba kitaabtuu qacantiisa ku qoray kitaabuu soo iibsaday maaha kuwii uu qacantiisa ku qoray unbaa kusoo dumtoo dishay kuwii unba way kusoo dumeen wixii uu qacantiisa ku qoray ka war haddana maca daalika kitaabtiisii way luntay waxalla wax laga hayo nin reer basra ah buu ahaayoo ciraaq buu degi jiray waa kitaabtii webigu webigo webiga raacday weeyaan wax laga hayo oo saas ihi ma jiraan aad bay u yar yihiin runtii kitaabtiisu risaaladiisa yaree risaalat lbuqalaa iyo waxan dhaamin baa laga hayaa oo aada u tira yar kolkaa labadaa nini jaaxidna waa indhabuuri dhahaa ninka indhaha waaweynla jaaxid la yidhaha luga alcarabiya kolkaa jaaxid iyo ibraahimu nadaam labadaa nin iyagoo isku sheekha labadooduba muctasilada ka tirsan kala aragti bay noqdeen runtiiyo beenta markay sheegayeen oo muctasilada labada nin ha hogaamiyaane koox badan ayaa ku tagsan in nisba alkalaamiya iyo nisba dihniya laisku eegayo nisba alkalaamiya iyo nisba dihniya jaa caliyun kolkaad tidhaahdo nisba alkalaamiya waa maxay waa imaatinka cali sow maaha sheegtay nisba dihniyana waa caqiidadaada sow maaha haddaad tidhaa jaaa caliyun adoo moodaya inuu yimid runbaad sheegtay ku leeyihin been maaha waa ismoodsiiskiyaa sheegaya waayo waxa loo eegayaa waa maxay bay yidhahdeen waxa weeyaanuun macnaha hadalkan aad tidhi iyo caqiidadaada unbaa laisku eegaya hadalkoogaa waxaa ka dhalanaya baa la yidhi waxaynaan ku hadli karin shay aad u foolxun baa ka dhalanaya waaba been halkaa taagan hadalkoogaasi ma qaadan karno sabab haddii ninku uu moodayo inuu cirku ka hooseeyo uu yidhaha cirkiibaa iga hooseeya dee waa run bay leeyihiin hadduu ninku yar uu reeru yidhaahdo cirkiibaa iga sarreeya dhulkiibaa iga sarreeya uu yidhah dhulkii ayaa iga sarreeya hadduu yidhaah uu moodayo inuu dhulku ka sarreeyana waa run bay leeyihiin miyaynu u adkaysanaynaa kolkaa maynu u adkaysan karnaaba waxaa jira uma adkaysan karayno waxaa jira hadalkooga wax baadilaa kasii dhalanayo ninka gaalkiisa hadduu aaminsan yahay diinta islaamku inay baadil tahay uu yidhaha diinta islaamku waa baatil dee waa run bay leeyihiin maad aragtay wax ka foolxun maad garanaysaa waa qabiix laakiin mid baa jirta xagga caqaa'idka marka la joogo laazimu almadhab min almadhab am laa waa masalo khilaafiya waxaa culimmadu aad ay ugu taageeraan laazimu lmadhab inuuna madhabka ka tirsanayn laazimu lmadhab inuuna madhabka ka tirsanayn iyagu mayna odhanin ninka gaalka ee yidhaahda diinta islaamku waa baatil baatil waa xaq waa run mayna odhanin laakiin qaacidadii ay sheegeen ee ahayd inay runtu tahay hadalka iyo caqiidadaha laysku eego qaacidadii bay soo hoosgelaysaa ninka gaalka ee aaminsan inay diinta islaamku baatilka tahay kolku waa baatil yidhaha inay run noqonayso kolka madhabkoogii bay laazim waa laazim madhab saxa maaha waa laazimulmadhab kolkaa laaimulmadhab dee waayo gaalay noqon lahaayeen cad oon cidna laga qarinayn hadday hadday saa caddeeyaan ma cid baa kitaabtooda adlaysan lahayd kolka waxaad jirta laaimulmadhab madhabka miyuu ka tirsan yahay mise kama tirsano waa masale khilaafiya culimo badan ayaa u nusraysa inuuna madhabka ka tirsanayn iska xumaaday laaimulmadhab oo dhan ninka hadalkiisa waxa ka laazima ee laakiin uuna caddaynin ma saari karti laaimulmadhab laysa min almadhab ابن الحجر كديب وقلنا قل كتاب كيسة الإعلام بقواطع الإسلام الإعلام بقواطع الإسلام اسكبار وحين أغاني جمهورته إني صدقه سكت المامين يكذبه معتزلة داسنا إني سكت المامين معتزلة وحي أديك سنيان آيات قرآن دليشنيان يقول وحي لهذا سيدة إنه شاقني وحي اللي يسكو إيقيا هذا كانت تريع عقيدة ذلك hadday iswaafaqaan waa run bay leeyihiin hadday iskhilaafaanna waa been oo tusaale ahaan cirkaa kaa sarreeya haddaad caqiidaysid inuu kaa hooseeyo oo tidhaa cirkiibaa iga hooseeya waa run bay leeyihiin haddaad tidhaa cirkiibaa iga hooseeya waa run bay leeyihiin beentuna waxa weeyaan bay yidhaahdeen hadalkan aad leedihiiyo caqiidado isgarab mara saw cirku inagama sarreeyo ninka muctasiliga ah ninka moodaya inuu cirku kas ka hooseeyo hadda aad u dhegeyso ninka moodaya inuu cirku ka hooseeyo ee yidhaah cirkiibaa iga sarreeya muxuu ninkani moodayaa inuu cirku ka hooseeyuu moodayaa laakiin muxuu ku hadlay cirkiibaa iga sarreeya buu yidhi soo hadalkan cirkiibaa iga sarreeyaa jumhuurta sidoodii run ma ahayn muctasilada agtooda waa been hadduu yidhaha cirku iga sarreeya kii oo moodaya inuu ka hooseeyo waayo waxa weeye muctasiladu waxay leeyihiin runta iyo beenta waa hadalka iyo caqiidada laakiin hadalka iyo waaqica maaha jumhuurtuna hadalka iyo waaqica ayay ka dhigeen inay iswaafaqaan muctasiladan waxay waa hadalka iyo caqiidada haddaad caqiidaynaysid cirku inuu kaa hooseeyo ood laakiin talaa cirkii baa iga sarreeya soo madana siibin been baad sheegtay leeyihiin waxay u daliishadeen aayad qur'aana yaa ayuha nabiyu idaa jaa'aka almunaafiquun qaaluu nashhadu inaka larasuulu llah wallaahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun eeg nebigaa la yidhi haddii maxamedow munaafiqiintu ay kuu yimaadiin idaa jaa'aka almunaafiquun mar alla markay munaafiqiintu ku soo gaadhaan ها إذا جاءك المنافقون محل قدم بيسي قالوا وحي أرنيان ها نشهد وحن أنه مرخاتي كعينا إنك لرسول الله إن رسولك إلهي تهي أيانا كما خاتي كعينا منافق نحن عقيدي سيهي إنه نكني رسول أهين أك نحن عقيدي إنه رسول أهين نبي كل كوي مدنا محوري إنك لرسول الله رسول باتهي بكيري kolka eeg inaka la rasuulullaahi dan uu yidhi soo hadal waaqicii waafaqay maaha sida jumhuurta run maaha laakiin caqiidadiisii maadaamuu garab maray ilaahay baa ka dambaysiyey wallaahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun soo kan ilaahay beenaale yidhi kii yidhi inaka la rasuulullah kan le inaka la rasul rasuul baa tahay kan leh soo kan ilaahay beenaalaa tahay ku leh waaqicii buu garab maray buu leeyahay waaqicii buu garab maray taasaa jirta haddaba jumhuurtu waxay kaga jawaabeen aayadan إنك لرسول الله والله يشهد إن إن المنافقين لكاذبون حقي معتزلة أودتي حق أنا خاين بيك جواب جمهورته صببت له حويان معتزلة واحد إنك والله يشهد إن المنافقين لكاذبون بينت أنا يشيعين وإنك لرسول الله بيد المعتزلة وإنك لرسول الله دنبا هذا الكم با خلافي ذهني يا عبدي كل قاس بينالو بينالو ينقضين بمعتزلة علماء كان أنا وحي والله يشهد إن المنافقين لكاذبون نوع عام هي نشهد بيدهدين قالوا نشهد إن نشهد بيدهدين نشهد نش شهادة وامحي شهادة محل ورنجري بمعنى أعلم وأعتقد وأبين لغيري أكدا شهادة ووحأت تصمم نفسك وحأت كل ذات رنتهي ويان إذن وح كلمة قليني وح كربة وح هذا كلمة قليني haddii in maanta uu ku yimaado ku yidhaha ka waran roobamada oo intaan arkayba loo da-ay maan jirin afartan sanaa noolaayo roobamadiin ka waran hadalkaa miyaad maqli kartaa sow dhammaanteen wada shuhadaynu ka nahay inu roob da-ay nafteenna cid aynu ka maqlayno haddii adduun weynahoo dhan isku tago yidhaha roobmadiin roob da-ay lama arag hadii la yidhah cid aynu ka maqlaynaa ma jirto shahaadadu waa waxa naftaadu yaqiininayso aclam wa uuqin wa ubayin ligayri wa usamimu nafsi ee kada macnaha shahaadadu xambaarsantah waa nooca haddaba kolkan ay yidhaahdeen nashhadu inaka larasuulullah kolkay nashhaduda shahaadadaa ay sheegteen ayuu ilahay yidhi ina almunaafiqiin lakaadibuun waa beenaalooyin oo shahaada meesha ma taallo ma shahaada meesha taalla shahaada kolka ina almunaafiqiina lakaadibuunadu rasuulnimadii ay sheegeen maahee waa shahaadada ay sheegteen inaad fahamtaan u malaynaya masale kalaa meesha timid masaladaa kale waxa weeyaan hadalka lagu hadlo marka uu khabar noqdo run iyo been garanay wax u dhaxeeyaa ma jira oo waasito ah hadal lagu hadlay oon hadda inshihii ahayn inshuhu run iyo beentoona ma ahayn khabarka laftarkiisii weeyaan khabarku wax run iyo beentoona aan ahayn miyuu noqdaa mise waa labadaa qayboodu culimadii waxay qaateen jumhuur culamaa waxay mareen hadalka khabarkiihi khabarku ima an yakuuna sidqan ima an yatasifa bisidqi wa ima an yatasifa bilkidbi hadalkan khabarkiihi ama waa run ama waa been wax udhexeeyaase ma jiro khabarka hadda inshaha maaha khabarka ama waa run ama waa been wax u dhexeeyo kalese ma jiraba inaad fahamtaan u malaynaya muctasiladii niman ka tirsan ayaa halkan isi soo taagay waxay yidhaahdeen hadalku run iyo beenna u noqda waasitana way jirtaa waasitana way jirtaa oo waxaa jira hadal khabar ah oon runna ahayn beenna ahayn afar suuray ka soo saareen sideed suuray ka soo saareen afwan sideed suuray ka soo saareen nimankaasi yidhi hadalku run iyo beenba wuu noqonayaa maad garanaysaa iyo wax u dhexeeyaba culimadii way khilaafeen waayo ulima haddaad tidha hebel baa yimid eg hebel baa yimid haddaad tidhaahdo dee hadduu yimidna run baad sheegtay siday culimmadu sheegayaan hadduuna imaninna been baad sheegtay wax udhexeeyaase ma jiro ama hadalkani runun buu noqon ama beenun buu noqon laakiin labadaa wax ka baxsan ma noqonayo muctasiladani waxay leeyihiin maya hadalku run iyo been waxaan midnaba ahayn ayuu noqon karayaa waa maxay baljoogay waxaa midnaba aan ahayn aan runna ahayn beenna aan ahayn waa maxay labadaa midna waxa aan ahayn waa maxay wuxuu noqonayaa kaa runta iyo beenta toona aan ahayn waxay u daliishadeen aayad qur'aana nabiyullah ilaahay baa ku yidhi bay yidhahdeen nebi moxamed aftaraa cala allahi kadiban am bihi jinna marka gaaladii reer makaad kufaaru maka kufaaru quraysh markay lahaayeen aftaraa cala allaahi kadiban nebigu muxuu ka hadlayay bacii iyo qiyaamu ka hadlayay bacii in ummaddii baaba'day min nabiyullaahi aadam ilaa waqti ilaa qiyaa ilaa qiyaami saaca in ummadda dib loo soo noolayn taas ayuu nebigu kala hadlay soo maahayn ummaddii carada noqotay in si fudud ilaahay uu soo noolaynayo awooddiisaba waxbay ku tahay ya alla waxay ku tahay ma jirto awoodda ilaahay ilaahiyaadkaa haddaba waxaa jira markuu nebigu qiyaamadii iyo bacsigii kala hadlay ayay halkan isi soo taageen iyagoo beeninaya markaasay yidhahdeen aftaraa cala allaahi kadiban alla ilah ilaahay been buu ku dul samaystay kan nebigii ka hadlaya am bihi jinnatu mise wuu waalan yahay eeg hadda nimankani hadalka nebiga ma rumaysno oo gaalay bay ka yihiin waa waxay intay ku gaaloobeen ma rumaysno hadalka nebiga way diidayaan waxayna yidhaahdeen sow runtii iyadoo kaama bixin hadalkii aan runta ahayn bay kala qaybiyeen hadalkii ma rumaysna marnaba oo run buu sheegayaa male laakiin hadalkii aan runta ahayn ayay kala qaybiyeen mid beena iyo midaan been ahayn bay u kala qaybiyeen oo waxay yidhahdeen aftaraa cala allaahi kadiban ilaahay dushiisuu been ku samaystay am bihi jinna mise wuu waalan yahay waxay yidhahdeen nimankii muctasiladu ninka waalanay hadduu hadlo hadalkiisu runna ma aha beenna maaha bay yidhahdeen waa bidaliili haadihi alaaya waayo run maaha oo dee nebigu ma run buu sheegayaa male oo ma rumaynayaan waxan beentiina maaha oo qasiin buu ilaahay uga dhigay oo aftaraa cala allaahi kadiban buu yidhi beentu waa taa an bihi jinna dee cadabku muaayir muaayir bu mukhaalif buu noqonaya mise wuu waalan yahay kolkaa ka waalan hadalkiisu runna maaha beenna maaha waasita inoo soo baxday bay yidhahdeen haadihi alaaya waa muctasiladu uma dhin uma dhanno qowlkan iyo qowlkii horeba waxaynu ogaanay inayna midna muctasiladu u dhannayn laakiin waasitay sugeen he aayaddan ayna u daliishadeen culimadu maxay kaga jawaabeen bal joogay aayaddan ay yidhahdeen hadal run iyo been toona waxaan ahayn baa jira kolka yidhahdeen waxay kaga jawaabeen horta inayna nimankan kufaaru maka inayna rumaysnayn hadalka nebiga waynu garannay laakiin waxaan ay qaybinayaan uma qaybinayaan been iyo waxaan been ahayne beenta dhexdeedii bay qaybinayaan bay culimmadu yidhaahdeen jumhuurtii waxay beentii unbaa la qaybinayaa beentaa midna iftiro la yidhaahdaa midna midaan iftiro ahayn baa la yidhaahdaa iftiruhu waa beenta tasyiixun ee can camdin ka dhacda beenta kidbigii kaleen iftiraha ahayna waa kid kidbigaan can camdin aan ahayn ninka been sheegay isagoo ismoodsiinaya waxa dee kas ayna ka ahayn tusaale ahaan adigoo fadhiyoo maqlaya in cashirkii la galaya maanta haddaad intaad naga baxdo kii halkaa masaajidka ku jiray qaybta hoose aad ku tidhaa cashirkii maanta u baaqday soo umaadan kasin haddii ka waran masaajidkaba intaad soo gashood halkan timaaday ki inuu cidi fadhiyin aad hoos u noqoto ood haddana ku jiraa cashirkii maanta lama joogo sooma kala duwano waa been can camdina iyo been aan can camdin ahayn kolkaa waxay leeyihiin nimankan reemakaadku aftaraa cala allaahi kadiban ilaahay ma kasbu beenta ugu samaysanayaa kollaba warkani waa beene ambihi jinna mise kas uma samaysanaye isagoo waalan buu iska hadlayaayo waa beendee bilaa camdiya ninka waalani qasad miyuu leeyahay fuqahadaaba tilmaantay inuuna qasad lahayne nin waalani qasad male iyo sabi toona kolka haddaba waxaa jira aftaraa cala allaahi kadiban ambihi jinna aayaddan qur'aanka ay muctasiladu yidhaahdeen beentii iyo waxaan been ahayn baa loo qaybiyey jumhuurtii waxay kaga jawaabeen beentii unbaa la qaybiyeyoo been iftira'a iyo been aan iftira ahayn baa loo qaybiyey halkaana daliilkii inuu kuu caddaadaan u malaynayaa haddaba khabarkii ayaynu sharaxnay iyo inshihiiba waynu sharaxnay sidaa ad arkaysaaynu u sharaxnay aynu eegno tusaalayowga khabarku waa waxa macnihiisa run iyo beenba ay ka suurtowdo marka aan qaa'ilka la eegin baynu nidhi inshuhuna waa waxa midnaba ayna ka suurtoobaynin mid kasu midnaba ma suuroobayo qaala abu isxaaq alkisi ninkaasi waa nin gabayaa ah oo welibana mujiid ah gabaygiisu wuxuu qasaa'idka dhaadheer ayuu lahaan jiray welibana si badiica ayuu runtii u samayn jiray magaaladan haza aynu naqaano waa tii shaafici lagu dhalay sidaan garanayno halkuu shaafici ku dhashay weeyaan halkaa laftirkeega ayuu isna ku dhashay waktigii cabbaasiyiinta ayuu noolaa ninkani dawlatulcabbaasiyiin wakhtigeegii wuxuu tilmaamayaa gabaygan dambe wuxuu yidhi
لولا أبو طيب الكندي ما امتلأت مسامع الناس من مدح ابن حمدانا lowlaa abuu طayib ninkii abuu طayib ahaa hadduuna jirin abuu طayibkii alkindiyu ree kindi waa qabiil ciraaq dega ma mtala'ad mayna buu mayna buuxsankeen masaamicu naas dadka dhagahoogu min madxi bni xamdaan ninkii ina xamdaan ammaantiisa dhagaha dadkuba kama buuxsanteen buu yidhi ninkan ummaddiiba ammaantiisu ayay meel alla meelay kalama dhigta ay la'dahay ma garanaysaa ibnu xamdaan waa sayfu dawla ninkii sayfu dawle la odhan jiray ayaa ibnu xamdaan la odhan jiray wuxuu yidhi ninkaa magiciisaba waxa soo saaray buu yidhi abuu ayib abuu ayib waa ninkii gabayaaga ahaa ninkaasuu daba taagnaan jiray weligiiba u gebyi jiray daa'iman gabayguu garab wadi jiray waynu garanaynaa inta gabayay isaga uu ku ammaanayay inu soo marnay keliya laa xasra walaa cadad wax la koobaya maaha kolkaa abuu isxaaq uu daba taagan yaho wuxuu leeyahay ninkaa magiciisuba ma soo baxeene ammaantiisana khayru caadiga ah ninkanunbaa soo muujiyey buu leeyahay lowlaa abuu ayib abuu ayib haddii uuna jirin abuu ayibkii alkindiyu ree kindi mamtala'ad mayna buuxsanteen masaamicu naas dadka dhegihiisu min madxi bni xamdaan ina xamdaan ammaantiisa kamayna buuxsanteen buu yidhi haddaba hadalkan fahano ma khabar baa mise waa in sheeg waa khabar waayo wuxuu yidhi abuu ayib hadduuna joogin ninkan magiciisaba lama maqleen hadalkaasi runna wuu noqon karaa beenna wuu noqon karaa soo saa maaha run iyo beenba wuu noqon karaa hadalka la yidhaah hadduu labadaba barana khabar buu noqonayaa waa khabar haddaba hadalkaasi wa qaala abuu ayib waa isaga laftarkiisii un weeyaan ninkii iminka uu abuu ayib ina soo lahaa ee abuu isxaaq ka soo hadlayey weeyaan abuu ayib baa iminka beytkan iska leh muxuu yidhi
لأشرئب إلى ما لم يفوت طمعا ولا أبيت على ما فات حسرانا
laa ashra ib weligay uma hanqaltaago buu yidhi ilaa maa shay uma hanqaltaago lam yafut aniga tegin damacan anigoo wax ka doonayo damacsan weligay wax mustaqbalka soo socda umaan hanqaltaagin buu yidhi mustaqbalkaa wax soo socda anu umaba hanqaltaaga buu leeyahay oo nin damaaciya ma ihi anu damaaci ma ihi buu doonayaa inuu isamaanaya damaaciba ma ihi buu yidhi walaa abiitu ma baryo calaa maa faata wixii iga tegey dushiisana xasraanan mid ka murugoonaya wax idhaafayna weligii kama qoomamoon buu yidhi wax soo socdana weligii uma sii hanqaltaagin nin damaaci badan ma ihi wuu is ammaanayaayo ma arkaysaa adduunka sidiisaanu la socdaa buu leeyahay kii dhacayna kama werwaro oo werwarku dumarkuunbuu ku fiican yahay iyo murugtu waxa soo socdana uma hanqaltaago oo ma ihi nin dee uhunguri weyn buu leeyahay waxaa haddaba hadalkani wuu is ammaanayaa soo ma aha run wuu noqon karaa oo macnahanuu sheegaya hadduu ku sifaysan yahay waa runtii beenna wuu noqon karaa oo hadduuna ku sifaysnayn inay ammaanun ka tahay ka warran hadday ammaanun ka tahay mayna been ahayn hadalku hadduu run iyo beenba badhana maxaynu isku ogeyn inshaynu khabar baynu isku ogeyn waa khabar qaala abulcitaahiya abulcataahiya ninkan ummad badan baa been ka samaysatay been dee waxa weeyaan xataa rag badanoo dee culimadii waaweyneyd oo wax jira meel kaga yar waxeeye oo si xun u yar eeday waa khatar iska ilaaliya weligii zilladu waa khatar weeyaan waxay yidhahdeen qiyaamaduna rumaysnayn bay yidhahdeen ninkan awlactaahiya bacfiga iyo xaggaasuna waxbaa ka rumaysnayn bay yidhahdeen waa deli waa maqaalo bilaa deliila hadalkaasi waxay yidhahdeen weli kiioo qiyaamada aada uga warramayaba maanaan arag hadalkaa sababtuu ku soo baxay baan ilaa imikaanu isweydiiyaa welibana rag culimo ah afkood sababta uga soo baxay saddex beyd haddaad aqrido beydka afraad waxaa laga yaabaa inuu qiyaamo kaga warramaya ama bacfi seedoo odhan haddaa ma rumaysno ama ama kitaabtiisii baan ka weynay seedoo odhan kartaaba kolka waxa weeyaan waa kelmadaha aadka u foosha xunla weeyaan abulcataahiya waa nin la yaqaano oo raqaa'iqa nin welibana wuxuu ahaa cajiib ah qaybta qismiga raqaa'iqa aada ugu fiican buu ahaa wuxuu yidhi ina albakiila wain afaada hinan laturaa calayhi makhaayilu lfaqri wuxuu doonayaa inuu yidhaah ninka bakhiilkiihi haba xoolo badnaadee kollaba wejigiisa gaajunba ka muuqata inuu intaa yidhaah buu doonayey kolkaasuu yidhi ina albakiil ninka bakhiilka ah wain afaada haba faa'iidayste hinan xoolo badanba ha faa'iidayste laturaa calayhi waxaa ka muuqanaysa makhaayilu lfaqri faqriga calaamooyinkiisuba ka dul muuqda haddii ilaahay uu bakhiil kaa dhigo faqrigunbaa daaqad lagaaga banayni faqrigiina labada indhood dhexdoodun baa lagu keeni afar iyo labaatanka saacadood haddaad indhaha kala qaato waxaad arkaysaa waa faqrigu gaajo weeyaan bes baad noqonaysaa waxaad is odhani maanta gaajo berri aadan gayina gaajo ku diline inta yareed haysatid berri aad cuntid baad is odhani berri u dhigo maantayna gaajada kusii dili adoo wixii haystaad kasii gaajoonaysaa annaasu kulluhum fii faqrin makhaafata faqrin ma maqli jirteen ya annaasu kulluhum fii faqrin makhaafata faqrin ummaddu xoolo way iska haysataaye faqri dambe laga baqaya wax loo wada oo loo kaydinaya kii oo faqri imika lagu jirin baa imikadan faqrigii la galay wuxuu doonayaa inuu yidhaah ina albakiila ninka bakhaylkiihi wain afaada haba faa'iidayste hinan haninimo ha faa'iidayste laturaa calayhi waxaa ka muuqanaysaa makhaayilu lfaqri faqriga calaamooyinkiisii baa ka muuqanaya haddaba ninka bakhaylkii haba xoolo badnaadee kollaba wejigiisa gaaja ka muuqata buu yidhi hadalkani runna wuu noqon karaa sidan hadduu sheegaya hadday tahay beenna wuu noqon karaa sidan uu sheegaya haddayn ahayn kolkaa waa maxay hadalkaasi hadalka noocanihi waa khabar saddexdaa tusaalaynu soo marnay saddexduba khabar weeyaan wa qaala bacdu alxukamaa xukamadii bedhkood ayaa yidhi libnihi inankiisa ayuu ku yimi ayuu ku yidhi yaa bunaya tacalam xusna alistimac yaa bunaya inankaygiiyo ugu yidhi tacallam war balbaro xusna alistimac sida wanaagsanee wax loo dhegaysto kamaa tatacalam sidaad u baranaysid xusna alxadiid xadiidka wanaagsan sidaad u baranaysid xadiidka wanaagsan sida aad u baranaysid saasoo kale istimaacana u baro bu leeyahy waayo waxaa muhima dad waxaa jira ay ka qasan tahay qismiga istimaacuba haddii la doodayo qaab loo doodaa jirta xataa haddaad nin doodaysiin sida dumarka wax layskuma tuurtuuro waa laysa sugtaa markuu ninku wixiisa dhammaysto lama degdego ma dhammaysatay baa la yidhaahdaa markaasaad waxaad dhiibanaysid aad dhiibanaysaa e xusnulistimaacu waa qaali cajiib weeyaan waxaa xusnulistimaaca haddaad su-aal qabto lama tuurto un kolkii ay maskaxda kaaga soo dhacdaba wakti ay munaasib ku tahay baa lala sugaa ama lala eegaa watiga xukamadu waa cajiib xukamada haddii aa xukamada haddaad eegto waad la yaabaysaa waynu iska jecel lahaan u malaynaya inaan xukamada ku biirno aad baa loo jecelyahay waxaa la yidhaahdaa xakiim ma noqdo nin calooshiisa buuxiyey haddaad doonaysa inaad xakiim noqoto cuntaduun iska yaree waxaa la yidhaha xakiim ma noqdo nin hadalkiisu badan yahay haddaad jecesha inaad xakiim noqoto hadalkan badan ee bilaakontaroolkaa iska daa waayo waynu garan imaam shaafici bu hadee ninkii noocaan odhan jiray aniga maaha waa shaafici ninkii nin caloosha buuxiyey xakiim suu u noqon xikmaddu meelay ka gashaba heli mayse xukamada waad la yaabaysaa kuweennii soomaaliyeed haddaad dib ugu noqotid waad haysantee xikmadahay sheegi jireen iyo nooca warkoogu ahaa soo garan maysid ma xusuusnidin ya waynu dareemaynaa wa qaala bacdu alxukamaa libnihi yaa bunaya inankaygiiyow tacalam waxaad barataa xusna alistimaac dhegaysiga wanaagsan kamaa tatacalam sidaad u baranaysid xusna alxadiidi sheekada wanaagsan sidaad u baranaysid saasoo kale u dhegaysa dhegaysiga wanaagsan haddaba yaa bunaya markaad eegto kelmadda yaa bunayihi run iyo been miyay noqon yaa bunaya inankaygow run iyo been midna may noqon runna waayo dee ninkani ma dhacduu sheegayba wax dhacay ama wax dhacayo kolkaad ka warantid baa run iyo been lagu sifeeyaaye yaa uu dhawaaqay une yaa bunaya unbu tacalam baro kelmadda bara ihi run iyo been midna may noqon waayo wax dhacayba kama warramine waaba amare yaa bunaya waa munaadi tacalamna waaba amarkii kolkaa midna run iyo been ma noqon karto waaba insha loo yaqaana halkaa waxaynu ka gallay haddaba ninkaa xakiimkaa hadalkiisa laga bilaabo inshigii baynu gallay tusaalahaasi waa inshe wa awsaa cabdullaahi bnu cabbaas cabdullaahi bnu cabbaas waa la garanaya magacaa cabdilaahiy haddii laga tago oo ibnu cabaas in la yidhahna isagun baa loo yaqaana hadda cabaas keligii ma dhalin ibnu cabaas haddii luq ahaan la eego waa cabaas inankiisa sow maaha waxaa la yidhaha wa waxaa jira wax waa halaba la yidhaha halaba alhalaba wuu u awood batay isagunba magaciis ka qaatay ibnu cabaas alcabaadala cabaadeladana uu ka tirsanaa waa ninkii isagoo yar nebigu uu duceeyey calayhi salaatu wasalaam aynu garanayno waa dee xabru haadihi اlumma ummaddan imaamkoogii weeyaan xagga cilmiga markaynu ka eegno waa ninkii ki yosebia cumar ibn اkhaaab uu ka maarmi waaye uu qacantun qabsan jiray kiyo caruura kolkaasu odayaashu meelaha ay ku tashanayaan ama culimada waaweyn meelaha iskugu yimaadiin un soo dhex fadhiisan jiray waa kii kolkay xanaaqeen ay yidhahdeen annaguba toban isagoo kalaanu dhalay waa kii yidhi bal hadda su-aashaa iga jawaaba waayo ruuxa lag laguma xanaaqa lagumana boodo laakiin waa la qanciyaa culimadii idlayda saxaabada ahayd ee nebiga la noolay wixii ay garan waayeen kii yarahay gartay weeyaan waynu dareemi karaynaa wa awsaa wuxuu dardaarmay cabdullaahi bnu cabbaas ninkii cabdullaahi bnu cabbaas ahaa wuxuu dardaarmay akhirkiisii indhabeelay hadduu ilaahay kuwan iga qaaday indhahan caadiga ee xisiga ah kuwii laabtaa ifayo ee lagu kala arkayay xaaraanta iyo xalaasha waayo laabtaa indhahaa laabta haddaad beesho xalaal iyo xaraan ma kala arkay sida ma garanaysaa macruufkiina wuxuu noqonayaa agtaada munkar munkarkiina wuxuu noqonayaa maxay macruuf miisaankii baa kaa qaldamaya saxda ahaa wa awsaa cabdullaahi bnu cabbaas wuxuu dardaarmay rajulan nin ayuu u dardaaray fa qaala wuxuu ku yidhi dardaarankiisi waxaa ka mid ahaa laa tatakalam ha hadlin bimaa shay ha ku hadlin laa yacniika waxba aan kuu qabanaynin waxaan ku anfacaynin weligaa ha ku hadlin waxaan ku anfacayn ha ku hadlin wadac iskaga tag alkalaama kalaamka iskaga tag fii kaiirin wax badan oo mimaa yacniika waxa ku anfacayaa xataa tajida lahu ilaa yood u hesho mawdican boos fiican hadal badanoo wax kuu tarayana iskaga tag buugu leeyahay waayo wuxuu sharxayaa xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam man kaana yu'minu biاllahi walyawmi اlaakhir falyaqul khayran aw liyasmut wax ka dhexeeyaaba ma jira ma arkaysaa waa falyaqul khayran intaadan hadlin ka fiirso waxaad ku hadlaysid inuu khayr yahay iyo inuu shar yahay hadduu khayr yahay ku hadal hadduu shar yahayna ka tag hadduuna midnaba ahaynna waa mimaa laa yacnii kada sheegaya iskaga tag haddii uu labadaba barxana uu labawajiilayho dhinacna khayrka leeyahay dhinacna shar ka yahayna qaacidadii baynu qaadanaynaa ida istamacat alxalaal walxaraam gulliba alxaaraam xagga mafsadada ka eego iskaga tag laa tatakalam bima laa yacniika wuxuu sharxayaa maqaaladii shaaficiye ayaa ayuu waafaqsan yahay maqaaladii shaaficiyaan imika sheegaynay nin hadal badani xakiim ma noqon soo maahayn xikmad seedu yeelan haddaad hadal badan tahay amaad amaakiishkanba aad buuxisid laa tatakalam ha hadlin buu ku yidhi laa tatakalam ha hadlin ma ma runbaa mise waa been kelmadda ha hadlin midnaba maaha sow maaha ha hadlin haddii lagu yidhaha runna ma noqonayso beenna ma noqonayso sidaa darteed hadday midnaba noqon weyday dee waa inshe waana nahyiga qaybtii ahayd weeyaan wa qaala abu ayib abu ayib baa mar labaad soo noqday
لا تلق دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه الروح كالبدن
wuxuu doonayaa inuu yidhaah intaad nooshahay inta aad nooshahay wax laga naxi iyo wax lagu farxabaa yayna ku bedeli wax laga naxa hadduu ku soo maro waxba buu leeyahay saa uga siin ha kasii argagixin buu leeyahay wax lagu farxaa hadduu ku soo marana waxba saa haw noqonin tan adduunyaa la yidhaahdaayo insaradka yawman abkadka dahran hadday maalin kaa qosliso sanad bay kaa oohini waxay waa sijaal waa istaba wareeg weeyaan sijaal weeyaan istaba wareeg saa darteed inta aada nooshahay waxba ha la yaabin buu kuleeyahy sanadkan iyo iyo suruuftiisa iyo isbedbedelkiisa iyo mashaakilkiisa waxba ha la yaabin wax baciidsan laa talqa ha la kulmin dahraka sanadkaaga ilaa hayra muktariin adoon u aaba yeelayn mooyaane adoon waxba uga aaba farxaddiisa iyo naxdintiisaba waxba kasoo qaad baa ka dhiganin buu kuleeyahy waayo mid kuu daa'imayba ma jiro ma mid baa kuu daa'imaya laa talqa dahraka sanadkaaga hala kulmin ilaa hayra muktariin adoon u aaba yeelayn mooyaane maa daama yasxabu intuu saaxiibsan yahay fiihi dhexdiisa ruuxaka ruuxdaada albadanu jidhku intii naftaadiiyo jidhkaagu ay isku jiraan wax laga naxiya wax lagu farxo toona ha qiimayni adiga muhiimadaadu inaad noolaato weeyaan buu ku leeyahay bes farxaddan iyo naxdintani waa istaba wareeg mid ku daayimayaaba ma jiro markaad mid haysatid kanad haysata mooyaane kii kalea ka soo dhow waayo kani uu kaa tegaya wax kaa tegayna kuuma soo noqonayo ka soo socdaana dee muu kaa maqnaani waa maya haddaba laa talqa kolka la yidhaha hala kulmin kolka uu yidhaahdo laa talqa hala kulmin ma runbaa mise waa been midna maaha kolkaa khabarba maaha waa in shay waana qismigii nahyiga albax yukhbirunaa wuxuu inoo warramayaa abu isxaaq ninkii la odhan jiray wuxuu inoo warramayaa alghiziyu ee ghizi loo nisbeeyey bianna abatayib ninkii abatayib ahaa almutanabi lagu naanaysi jiray mutanabi huwa ladiika inuu yahay nashara faafiyey fadaa'ila sayfi dawla sayfu dawle fadaa'ishiisii ibni xamdaan ahaa wa adaacahaa bayna annaas dadka ayuu ku dhex firdhiyey wayaquulu wuxuu leeyahay abuu isxaaq lowlaa abuu ayib abuu ayib hadduuna jirin maa daacad mayna faafteen shuhratu haada alamiir amiirkan shuhradiisi iyo caannimadiisu walaa carafa annaasu dadku mayna garteen min shamaa'ilihi xagga shamaa'ishiisa iyo sifaadkiisa kulla ladii kii oo dhan carafuuhu ay garteen waxaa dadku ay ku yaqaaniin oo dhanna kumayna garteenba wa haadaa kani haddaba qowlun waa qowl yaxtamil wuxuu barhayaa an yakuuna alghiziyu hizi sheekhaasi inuu gabayaagaasi inuu yahay waa abu isxaaqe saadiqan fiihi mid run ku sheegaya kamaa yaxtamil siduu u barhayo an yakuuna inuu ahaado kaadiban mid been ku sheegaya fahwa saadiqun haddaba saadiq weeyaan in kaana qowluhu qowlkiisu hadduu yahay mutaabiqan mid waafaqaya lilwaaqici waaqica maxaynu nisbi alkalaamiya maxaa laisku egaa baynu soo nidhi sharxeennii hore nisbi alkalaamiya iyo nisbi alkhaarijiya intii yaraydan sharaxnay weeyaan kaadibun been buu sheegayaa in kaana qowluhu qowlkiisu hadduu yahay hayra mutaabiqin midaan mutaabiqaynaynin lilwaaqici waaqica ma muctasiladiibu waafaqay kolka kitaabkeenani mise mise jumhuurtii jumhuurtiibuu waafaqsan yahay walmutanabi ninka mutanabiihi fi lmithaali haani mihaalka tusaalaha labaad yukhbiru can nafsihi naftiisuu ka hadlayaa biannahu isagu qaanicun inuu qaanic yuhu qanacsan yahay raadin uu raalli ka yahay bixaalihi xaalkiisa allatii xaalada oo huwa isagu fiihaa dhexdeeda uu ku sugan yahay falaysa min caadatihi caadadiisana ka mid ma aha an yatadallaca inuu u hanqal taago mustashrifan kii oo suganaya amaa sii eegaya ilaa maa huwa aatin wax soo socda walaysa min da'bihi caadadiisa ka mid ma aha an yandama inuu ka qoomamoodo calaa maa faata wixii ka tegey wa min almuxtamil waxaa suurtagal ah an yakuuna inuu yahay mutanabi kaadiban mid run sheegaya hayra saadiqin kaadiban mid been sheegaya hayra saadiqin ku run sheegayana hayrkiya kadalika saasoo kale ayuu yajuusu u bannaan yahay an yakuuna inuu ahaado abulcitaahiya fi lmithaali haali saadiqan mid run ku sheegaya fii maa qaala wuxuu yidhi oo wadaca uu sheegtay wayajuusu waxaa kaloo bannaan an yakuuna inuu ahaado hayra saadiqin undur waxaad eegtaa bacda daalika intaa kadib ila lmithaali tusaalaha arraabic ee afraad tajidu qaa'ilahu qaa'ilkiisa ayaad helaysaa yunaadii kii oo u dhawaaqaya waladahu inankiisa waya'muruhu wuxuuna amrayaa an yatacallama inuu barto xusna alxadiidi waya'muruhu wuxuu amrayaa an yatacallama inuu barto xusna alistimaaci halka xadiidka istimaac inoogu bedela waayo tusaalaha waad garanaysiin xakiimkii marka dhawaydaynu soo marnaye muxuu amray amarku muxuu ku dhacayay xusnulistimac soo maahayn khabar buuba ahaa kamaa tatacalam xusna alxadiid kuwar buuba ahaaye kolka waya'muruhu wuxuu amrayaa an yatacallama inuu barto xusna alistimaaci inuu barto wadalika kaasi kalaamun kalaam weeyaan laa yasixu una asaxaynin an yuqaala liqaa'ilihi qaa'ilkiisa in lagu yidhaah inahu saadiqun saadiq weeyaan fiihi kalaamkan aw kaadibun amaa kaadib weeyaan liannahu laa yuclimunaa isagu inoomaba sheegin bixusuuli shayin shay inuu xasilay aw cadami xusuulihi dhacdaba kama hadlin buu ku leeyahay wainamaa huwa isagu yunaadii wuu baaqayaa waya'muru waxna wuu amrayaa kadalika saasoo kaluuna laa yasixuuna u asaxaynin an yatasifa inuu ku sifoobo cabdullaahi bnu cabbaas fi lmithaali alkhaamis tusaalaha shanaad iyo walmutanabi mutanabiba fi lmithaali saadis tusaalaha lixaad saddexda tusaalee dambana wada inshay noqdeen fi lmithaali saadis bisidqi inuu ku sifoobo ayaan suurtagal ahayn iyo awil kadib lianna kullan mid kastoo minhumaa labadaa sheekh ka mid ihi laa yukhbiru kama warramayo can xusuuli shayin shay inuu xasilay aw cadami xusuulihi ama inuuna xasilin walow annaka adigu tatabacta haddaad raacraacdo jamiica alkalaami kalaamka o dhan haddaad raacraacdo la wajadtahu waad helaysaa laa yakhruju kiyoon ka baxaynin can haadayni nawcayni labada nooc labada nooc waa khabarkii iyo inshihii weeyaan ama waxa weeyaan sidqigii iyo kidbigii weeyaan haddaynu sidqigii iyo kidbiga u soo celinno ma jumhuurtiibu waafaqay mise muctasiladiibu waafaqay jumhuurtiibuu waafaqay oo iyagaa yidhi waa sidqi iyo kidbunbu ku inxisaaran yahay laakiin wuxuu u celinayaa ishii iyo khabarkii laa yakhruju can haadayni nawcayn wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa annawcu alawal khabaran khabar baa lagu magacaabaa wa nawcu haani nooca haaniga ana waxaa lagu magacaabaa inshaaan insha ayaa lagu magacaabaa undur waxaad eegtaa bacda daalika intaa kadib ila aljumali jumlooyinka bal eeg fi alamhilati saabiqa tusaalayowgii hore aw fii hayriha ama waxaan ahaynba tajid waxaad helaysaa kula jumlatin jumlo kastiba mukawanatan iyadoo ka kooban min ruknayni laba rukni asaasiyeyni oo asaasiy oo muhima humaa labada ruknina almaxkuumu calayhi waa maxkuumu calayhiga ka la yidhaah iyo walmaxkuumu bihi maxkuumu bihigii wa yusama alawaluka hore waxaa lagu magacaabaa maxkuumu calayhiga waxaa loo yaq usuulka usuulu fiqiga marka la joogo ayaa maxkuumu calayhi iyo maxkuumu bihi la adeegsadaa usuulu fiqiga weeyaan laakiin balaaqada oo teenana waa wayusama alawalu musnadan ilayhi maxkuumu calayhiga maxaa loo yaqaanaa musnadun ilayhi waani waa maxkumu bihigiina musnadan balaaqada labadan magac bay kala leeyihiin xaggii naxwada haddaynu tagnana ficil iyo faacil baa la kala odhan jiray ama mubtadiya khabar baa la kala odhan jiray xagga mantiqa haddaynu tagnana mawduuciya maxmuul baa loo kala yaqaanaa almawduuc waalmaxmuul baa loo kala yaqaanaa amaa maa cadaahumaa labadaa rukni waxaa ka soo hadhay fa huwa qaydun qayd weeyaan fi ljumlati jumlada dhexdeeda walaysa ruknan rukni ma aha asaasiyan oo asaasiya tusaalayowgeenni haddaad dib ugu noqoto laba rukni oo asaasiya ayaad ka helaysaa jaa caliyun kolkaan idhaahdo labada rukniya asaasigii waa maxay waa musnadka oo jaa'a iyo musnadun ilayhiga oo cali ah soo saa maaha haddaba musnadun ilayhigu waxaad faacilka u taqaanay iyo waxaad naa'ibu faacilka u taqaanay iyo wixii aad mubtadaha u taqaanay iyo waxaad ismu kaana u taqaanay iyo waxaad ismu inna u taqaanay shantaaba maxaa laysku yidhaahdaa musnadun ilayhi baa laysku yidhaahdaa musnadkuna waa ficilka waxaad odhan jirtay ama khabarka waxaad u taqaanay ficilkii ama khabarkiina maxaa lo odhanayaa musnad baa loo yaqaanaa waxaan labadaa midna ahaynna qeyd baa la yidhahdaa balaaqada oo fani baab gaarayba u guntanayaan baabu lquyuud mutacalaqaad bay yidhahdeen oo baabu mutacalaqaati lficil bay ka odhanayaan qeydkana kol mutacalaq layska yidhahdaa baabu mutacalaqaati lficil bay odhanayaan maxaa ka mid a jalastu cala lkursiyi haddaan idhaa jalastu cala lkursiyi mee musnadun ilayhigu waa ta'da mee musnadkuna waa jalasa mee qaydkuna waa calalkursiyida waadix sow maaha darabtu caliyan haddaan idhaahdo mee qaydku darabtu caliyan mee qaydku waa caliga mee musnadkuna waa darabada mee musnadun ilayhiguna waa ta'da inuu waadix ahayn warkani alqawaacid alkalaamu kalaamku qismaani waa laba qayb khabarun mid khabara wa inshaaun iyo mid insha'a falkhabaru haddaba khabarku maa yasixu ku asaxayo weeyaan an yuqaala liqaa'ilihi qaa'ilkiisa in lagu yidhaa innahu saadiqun fiihi run buu ku sheegayaa aw kaadibun amaa been buu ku sheegayaa fa in kaana alkalaamu kalaamku hadduu yahay mutaabiqan mid mutaabiqaynaya lilwaaqici waaqica mid mutaabiqaynaya kaana qaa'iluhu qaa'ilkiisu wuxuu noqonay saadiqan wain kaana hadduu yahay hayra mutaabiqin midaan mutaabiqaynayn lahu waaqicana kaana qaa'iluhu qaa'ilkiisu wuxuu noqoni kaadiban been beenaale walinshaau inshuhu maaka weeyaan laa yasixu una asaxayn an yuqaala liqaa'ilihi qaa'ilkiisa in lagu yidhaa innahu saadiqun fiihi hadalkan run buu ku sheegayaa aw kaadibun amaa been buuba ku sheegayaa likulli jumlatin jumlo kastiba waxay leedahay oo min jumali alkhabari khabarka jumlooyinkiis iyo walinshaaa ruknaani laba rukni ayay leedahay maxkuumun calayhi mid maxkuumu calayhiya iyo wa maxkuumun bihi mid maxkuumun bihiya wa yusama alawalu ka hore waxaa lagu magacaabaa musnadan ilayhi baa lagu magacaabaa wahaani ka haanigaana waxaa lagu magacaabaa musnadan musnad baa lagu magacaabaa wamaa zaada waxa ka ziyaada calaa daalika kaana hayra mudaafin ilayhi kiyon mudaafun ilayhi iyo wasilati sila ahayn labadaa uu ka soo reebay oo labadaa qeyd maahae wasfi buu odhan doonaa waa isla reergeyntii un hayn lanoo kala qaado maahayn mudaafun ilayhigiiyo silada waxaan ahayn fahwa qaydun weeyaan mudaafun ilayhigiiyo silada waxaan ahayn waa qeyd namuudaj isaga waa waxa weeye namuudaj waa waa tamriin maxluula weeyaan tamriin maxluula marka tanaafas waa tidhaahdo yaa macaashira alkutaab libayaani anwaaci اljumali wa tacyiini اlmusnad ilayhi wاlmusnad fi kuli jumlatin ra'iisiyatin qaala cabdulxamiid alkaatib yuusi ahla sinaacatihi bimaxaasini اlaadaab buu u dardaarmaya tanaafasu war u tartamaya macaashira alkutaab raggan qoraaga oh qoraayada oh fii sunuufi اlaadaab aadaabtan anwaacdeeda watafahamuu fi diini diintana fahma وابدأوا بعلم كتاب الله عز وجل إلهي علمي سنة باللابة ثم العربية عربية كحجسية فإنها عربية نفاق ألسنتكم لقذين إيا كلامكين تسعتين يسويان نفاق محال هذا انفاق محال ولنجي واحد واحد سعتية يا لو يقانا كل كان نفاق ألسنتكم لسان لو مجي ذوى اللغة هذه لغة هذه هذا الكاتب هذا يا أمد دحجية كل باب يدحجية ده لغة هذا دحجية هذا الأطريب على جاية بين إلى الله نكاس حكمة بقاضي ونوع haddii aad carabiga iska hagaajisid ood carabiga si fiican u beratid hadalkaagu ummaddu dhex gelayaa buu ku leeyahay waa nafaaqu alsinatikum luqadiinna waxaa socodsiinayay kitaabtiinna uma ajiidu lkhata fartana hagaajiya oo fartana barta fainahu xilyatu kutubikum kutubtiinna waxaa xilyadiiya quruxda u ah xariirta kutubtuna waa farta buu ku leeyahay kitaabadu waa cajiib warwul ashcaara gabayaaga wariya oo xifdiya waa inuu ninku raawi noqdo dee uu ashcaarta wariyo oo intaasoo gabay hayo wargu lashcaar ashcaarta wariya oo wacrifuu qariibaha keega qariibkaa barta iyo wa macaaniihaa macaanida gabayga iyo wa ayaam alcarab iyo walcajab ayaam alcarab walcajam waa iska garanaysiin baan u malaynaya maalmihii carabta iyo cajamigaba dee ayaam alcarab waa dagaallo caadiya laga yaaba inay dhacaan waaqicooyin cadcad baa jira oo lama iloobaana oo xataa qabla alislaam iyo bacda alislaamba laakiin inta badan jaahiligu dee qabla alislaam unbuu ahaa waad garanaysaa inta dagaaleed xusuusan tahay waad garanaysaa cabas iyo dubyaan baan ayaan u malinaya si fiican u xusuusan tahay cabsiyiintii iyo dubyaaniintii soo maahayn waa laba qabiiloo walaalaa ya laba laba faras buu dagaalkoogu ka kacay afartan sanuuna dagaalkaasi socday afartan sano ka warran waa dagaal afartan sanadood socday kii dhashay baa gaboobay ya waa kabra iyo faras kabra la odhan jiray faras daaxis la odhan jiray kabriya daaxis buu ka bilowday dagaalkaa bidaayadiisuba labada faras u ahaa laba farasoo la tartansiinayo kabraa badisay markay daaxis ninkii fuushanaa iyo daaxis qabiilkii lahaa markay arkeen inay kabra ka badisay ay yidhahdeen nakeen waddada u galleen kolkaasay u fadhiisteenoo kolkaasay joojiyeen markii ay joojiyeen ayuu tii kale dhaafay kolkii reer kabra kabra faraska kabraa la odhan jiray ninkii fuushanaa qabiilkiisii kolkay ogaadeen ninkii bay u toogteen ninki kolkii toogtay halkii heshiis baa ka dhacay markuu heshiiskii dhacay ee la kala saxeexday ayuu kan la dilay walaalkii hoosta ka aamusnaa dhiiggiina wuu iska qaatay wuxuuna ballan ku qaaday kaa walaalkii dilay inuu mar uunu soo aaro habeen cadkiiyo gurigiisii iska dhex fadhiyoon cidna doonanin unbuu ku martiyi u soo galay si u tooyanayubuu yihi qabiilkaa saarxay haa ka soco unbuu yihi welibana jilibkeed kasii tahay si u waday buu jilibkii ninkii walaalkii dilay buu noqday kamaba ballamina bartiibuu ku dilay dhaartii wixii laysku galay iyo wixii oo dhan iyo markuu afartan sannadood socday dagaalkaasi isagoo aad uma raagin ee colaadii lama iloobaan ay noqotay ayay ayuu nin laba nin haram ibnu sinaan nin la odhan jiray iyo xaaris ibnu cawf labadaa nin oo maalqabeen ahaa oo deeqsiyaan ahaa labada niniba hadda qabiil quray labadaa nin ka tirsanaayeen qabiil qura waxay yidhaahdeen afartan kaa sano wixii rag dhintay oo dhan labadayadaasaa dhiiggii bixinayna ee istaaye afartan sano raggii la dilayey waa dagaallo cadcadood garanaysid maalinkiiba inta weyanaysa iyagaa dhiiggii bixiyey ninkii zuhayr la odhan jiray gabayaaga ahaa ayaa iyagana dee la gaadhay ammaan waarta ah hadda waarta ah oo ilaa imika la aqriyo ayuu nimankii u sameeyey waynu garanaynaa harim ibnu sinaan inanuu dhalay ayuu cumar binu khadaab maalin ka mida u yeedhay aan kaa dhex gale haram wuxuu ballan ku qaaday ammaantii zuhayr kolkuu maqlay mar alla marka zuhayr uu indha saaro ama zuhayr assalaamu calaykum mar alla markuu yidhaahdo inuu xoolo lama filaana iyo addoommaba inuu siiyo ayuu ballan ku qaaday kadib kolkii dambe uu zuhayr yaxyaxay uu dee yaabay markuu rag uu haramla joogo uu ku soo baxo wuxuu odhan jiray assalaamu calaykum hayra hayra haramin buu odhan jiray wcim cimuu sabaaxan cafwan assalaamu calaykum lama aqoon cimuu sabaaxan buu odhan jiray hayra haramin wasayidakum astafnaytu buu odhan jiray kiinii boqorka ahaana haddaba waaba sayidkiinii kana idinka soo reebayaana wuxuu ka baqayaa hadduu cimuu sabaaxan yidhaahdo dhammaantiin inuu yidhaha intaasoo addoon baa dee ballantiisii inuu galo kolkii dambe cumar baa u yeedhay nin uu dhalay haram kolkaasuu yidhi war aabbaha wixii lagu ammaanay bal wax ka mid a tiri bu ayaa lagu yidhi aabbaha wii lagu ammaanay wuu u tiriyey kolkaasuu dee cumar la yaabay kolkaasuu yidhi war niyo ninkii zuhayr ahaa ammaantuu idin tiriyey qaalisanayda kolkaasuu yidhi anigabaa aabbahay dee xooluhu siiyey maad ilowday buu yidhi soo kii weligiiba maaha xoolaha intaa laygunu dhiibi jiray kolkaasuu cumar ugu dhawaa ugu jawaabay waxaad siiseen wuu baaba'ay laakiin wuxuu idiin tiriyey idinka uu idin siiyey ilaa qiyaamada waxaa jira weeyaan waa noocaa kolkaa dhacdooyin noocaas oo kale ah fa aqsamtu bilbayti aladii taafa xawlahu rijaalu banawhu min min qurayshin wa jurhumin kolkuu halkaa kolku gabaygiisa ka bilaabayay weeyaan dhacdooyinkii ayaam alcarab kolka lagu leeyahay dee waa cabas iyo dubyaan baan iminka socona bakar iyo taqlib baa iyadana ku laaban baan u malaynaya bak- bakriyiintii iyo taqlibiyiintiina waa la garanaya soo mahay weligoodba waa kii iyagana dagaal dheer dagaal dheer is- iyaga laftirkooga inuu afartankaa socdaan filaya afartankaa afartankoogii u socday taqlibiyo taqlibiyiinta iyo bakriyiinta iyagana waa laba qabiiloo waa ilmaadeere weeyaan kuleyb dilkiisiibuu ka bilowday ninkii kuleyb la odhan jiro jisaas diilay ayuu ka bilowday walaalkii iyo ziir ziir waad garanaysiin baan u malaynaya ziir baa isna balaayadaa hogaaminayay ziiro dee nin waalan ahaa huwa caadi horta horta nin maahayn wax miyir qaba ninkaa lagu tilmaami maayo taariikhda kolkaad eegto kuleyb oo ay walaal ahaayeen markii la dilayay ziir wuxuu ahaa nin aad u awood badan buu ahaa aad u awood badan kuleyb oo walaalkii oo boqoridala oo carabi ay ka dambayso oo dee waaba mahmaah caadiya iminka laga dhigtay mahmaah weeyaan kuleyb wuxuu ahaa nin waxa lagu tilmaamaa aadama intuu cizi yeelan kara ilaahay nin cizi siiyey buu ahaa tubac alyemini kolkuu dilay kadib wixii laga bilaabo kolkaa ziir dee wuxuu ahaa isagu waxaynaan arag walaalkaygan kuleyba xaaskiisa oo jaliilo la odhan jiray ayaa damacday ziirkan sidii loo dili lahaa walaalaheed ayaa faashado kolkaas yidhaahdeen ninkan boqorkaa annagaa dili doona laakiin annagana waxa ragga iyaga marin doona walaalkiiyo ziira walaasheed bay u- u yimaadeen oo hadda ay ziirkan dumaasheey yihiin naga qaba bay yidhahdeen ama iminkaan dilo iska dhaaf bay ku tiri walaalkii oo ninkaygaa unbaan ku diraya kuleyb unbaan ku tiri ziir bay leedahay wax kastay samaysaba wuu ka soo bixi jiray kadib kolkii dambe waxay tihi ziirow ninkani anigu doonayaa inuu ifaraxum- ee, ninkayga uu ifaraxumaynayaa dee iga gaadh bay tiri ya naag sharaf le baan ahay oo qurux leh oo maxay ah, oo oo boqor qabee maxaa ceebtayda maxaad ka adigayba ceeb kugu tiyabay waa walaalkii walaalkii bay leedahay inuu ifaraxumeeyu doonaya wax kaste way sameeyeen waa la mirsiin waayey kadib waxaad tihi siduu ku dhiman doono anaa kuu sheegaye waxaad samaysaa meeshii libaaxa lahayd meeshii libaaxa lahayd umu dir bay tiri meeshii libaaxa lahayd u diroo maanta iga soo uwaadhi dhe uu u diroo ilaahay baa ka badbaadiyey mar labaad bay dirto waxay ku tihi waxaad samaysaa haddaad doonayso ninkan inuu run kuu jecel yahay intaad jiibsato neef ee, libaax caanihiibaa ayuu dhakhtarkii ii qoray dhe waa la ii sheegay nin nin tabiibaa ii yimid wuxuu igu yidhi waxaad ku bogsanaysaa boqorow libaax caan libaax ii soo lisna bay tihi walaalkaa hayd libaax intuu qabtay ayuu ninkani lisay libaax caadiya intuu libaaxii lisay ayuu kii ninka ahaana dilay toddobana iyagoo nool nool ayuu gacanta kusoo qabsaday toddoba libaax kii oo eryeyo shubaya ayuu reerka soo geliyey adduun maynaan arag hadda adduunkeen taariikhda toddoba libaaxna shubaya ka waran xabadna wuu soo lisay xabaddaa siduu ku lisay eeg markuu markuu libaaxa usii ambabaxayay buu isyiri seefta qaado naagtano iyagu dil inuu libaax cuno doonaysaa ayuu ku yihi seeftii kan kolkaasay ku jireen adoo kale seef muxuu ku falaa libaaxa gacantaada baad ku diliyey toorayar ku haystay midiya markaasuu ka xishoodo wuxuu gartay intuu madaxa foorriyey inay doonaysa inuu libaax cuno kolkaasuu iska soo dhaqaaqay midiliya u haystaa dhexda markuu marayuu arkay bahal aara uu kusoo jeeda aarkiibaa kusoo boodo intuu gacanta udhigay ayuu si xooga ugu dhuftay aarkii halkiiba ku dhacay naftu kaga baxday wuxuu arkay gooshii iyo toddoba kaloo ku daba jira markuu toddoba kaloo ku daba jiroo taagan oo yaaban markay arkeen kabsidii loo galay sax uu taagan oo arkay ayuu geed meeshii ku taagnaabuu fuulay gooshana way irmaan tahay geedkiiba isi soo hoos taagto ciyaalkiiba hoos galo oo jaqa is yidhi intuu gurada kaga soo boodin buu ku dhe unbuu iyada laftirkeegii ku fadhiistay xaggaa iyo xaggaasuu kaga dhuftay iyadoo godlano la maalayo ayuu intuu qasab ku qabtay uu lisay intuu lisuu ka dhameeyey ayuu iyadii gowracay toddobadii kalena isagoo eryaya ayuu reerkii keenay walaalkii wuxuu yidhi intuu xaaskiisii u tegey ka noocan higuyi kula dilaba maaha iska dhaaf buu yidhi ninkani dilba uma suubado dee waa laga yaabay waxay ku tidhi suusaa maaha ceelkii halkaa ee intaasoo kun ee libaax lagu yaqaanay ceelkii maanta biyo ka soo dhaamidhe dameerkiisii yaraabu kaxaystay hubna ma haysto ceelkii markuu ku dhaadhacay ayuu dameerkiisii libaaxiisii cunay wuu ka soo baxay intuu libaaxii ku soo booday biyihii wuu dhaansaday ma garanaysaa ayuu yihi kan dili maaye waa inaan biyaha ku rarto uu dameer ii noqdo intuu biyihii kusoo rartay buu kii uu dameer u yahay libaaxii uu fuushan yahay ayuu reerkii keenay dee ninkan in laga yaabo aha kadibna intuu soo wareego caalkii dul fadhiistay eeg ayuu libaaxa suu u leynayay wuxuu lahaa dameer baan u aaraya dameer baan u aaraya buu lahaa suu libaaxa u leynayay ayuu madaxii libaaxa qasri ka dhisay guri caadi oo la galo ayuu ka dhisay madaxii libaaxa libaax uu reebi waayey walaalkii baa u yimid kolkii la dilayay kolkaas walaalkii baa yidhi war in laydilaa la doonayaaye dee walal kaalay buu yihi maanta iga gaadh da ninkan taariikhdu waa caadi waxa weeyaan diiwaanulxamaasaha bal mujalladka labaad oo kale ka baadha waad yaabaysin ag caqli ka bax weeyaan ayaam alcarab dii waxa waxay jiri wuxuu yidhi war balkaalay buu yidhi ii gargaar wuxuu ku yidhi horta maad waalan tahay buu yidhi dameer yar uu libaax cunay ayaad aragtaa buu yidhi aarkii dameerku inuuna weli iga dhammaani kaadii ku dila xaguu ku hadhi buu yidhi way dileen xaasilka halkii buu ka bilaabay bikriyiinta hadda nini kuma hadhin weli kadib waa kuwii naagaha intimaha u xiiri jireen oo dagaalami jireen bikriyiinta hadda nin isagu kuma reebin nini bikriyiinta waxay odhan jireen mar kasta kolkii dambe bikriyiintu kolkay dhammaadeen ay ba-een waxay yidhahdeen walaalkiisii aynu dilay qabrigiisa intaynu habeen madow qodno aynu nin gelinaynu calaaniya wax saaro qabriguu aroorkiisa soo dulmari jiray kolkaas odhan jiray kuleyba walaalma ku aaray buu odhan jiray ninkaasi ha yidhaahda bay yidhahdeen waadii aartay haddaad nin dambe oo reer bakriya dishada tacadi baad samaysa sidii bay yeeleen intay qabrigii nin geliyeen ayuu aroortii kolkuu soo maray ay ayuu yidhi walaal kuleyb ma ku aaray buu yidhi ma raalli noqotay kolkaasuu yidhi waan raalli noqday nin dambe oo reer bakrada disha nimanka waad la yaabaysa kolka ayaam alcarab haddaad eegto noocaas ahaan jir wax riwaayada wax kale aad kusoo qaadan mayne ayay ahaayeen nimankani iska dhaaf yuuna wakti badan inagaga dhalan warwuu weriya alashcaara ashcaarta oo wacrifuu barta qariibaha ka qariibkaa iyo macaaniha keega macaanida ah iyo waayaam alcarab iyo walcajam iyo waa axaadiidta sheekooyinkeega iyo wasiyar wasiyaraha faina dalika kaasi muciinun lakum wuxuu idin kaalmaynaya calaa maa tasmuu ilayhi himamukum waxay himadiinu ku kor noqonayso himadiinu waxay ku kor noqonayso ayuu idinku kaalmaynayaa waad aragta waxaasoo dhan iminka waxaa ku jira oo dhani halkaasuu kaaga taxliilinaya oo kuugu sharxi doona maadaamuu halkaa ku sharxayo waxaan u malaynayaa inaynaan u baahnayn wixii insha'a waa laguu sheegayaa inshanimadiisa oo tusaale ahaan tanaafasuudii iminka aynu haynay halkaa waa kugu qora tanaafasuu jumla weeyaan waa jumla kolkaa sababtuu jumlanimo u qoray maad arkaysaa halkaa uu jumlanimo uga qoday cunwaanka markaynu maraynay buu ina yidhi fii kulli jumlatin ra'iisiya eeg jumladii buu kala qaaday muxuu u kala qaaday ra'iisi iyo kolkaa halkaa waxaa lagu qorayaa jumlada ra'iisiga ah jumlada ra'iisigii waa taseeah waa taan tu kale taabico ahayn ee jum tusaaleahaan jumlada silada dhacda halka lagu qori maayo jumlada silada ihi waa taabic jumlada sifada ihi waa taabic jumlada xaalada ihi waa taabic jumlooyinka noocaas oo kale ayuu iska ilaalinaya kolkaa tanaafasu waa maxay waa jumlo jumladaasi noocay noqonaysaa ma khabariya mise waa inshaa'iyo may waa inshaa'iyo musnadkiiyo musnadun ilayhigu maxay kala noqonayaa musnadun ilayhigu waa maxay waa waawuljamaacada dee ku jirta tanaafas wowga ku jira weeyaan musnadun ilayhigaa magaciisa gaarkii xaggii naxwada muxuu noqon lahaa faacil musnadkuna mee waa ficilka tanaafasa yaa macshar alkutaab yaa macshar alkutaab waa jumlo isagu jumla maaha yaa macshar alkutaab yaa macshar alkutaab waa jumlo iminka markaysaa u qoran tahay jumladaasi nooca ay noqonaysaa waa inshe musnadun ilayhigu waa faacil mustatir ah oo yaadani waxay naaib ka tahay mataqaanaa adcuu macshar alkutaab adcuu anaa baaqaya ficilkaa adcuu ah faacilkiisa mustatirkee ana ah kaasaa musnadun ilayhiya musnadun ilayhigi waa faacilkaa mustatirka ah ficilkiina muxuu noqonayaa ficilkiina dee waa musnadkiina cafwan waa adcuuda adcuuna waa musnadkii ama waa ficil isku reergeyntii weeyaan musnad ama ficilkaa doontaad odhanaysa watafahamuu fi diin markuu yidhi tafahamuu fi diin watafahamuu fahma fi diini diinta fahma waa jumlo jumladaasi waa inshaa'iyo musnadun ilayhigu waa waawuljamaacada tafahamuu ku jirtaa waana faacil xaggii naxwada markaynu eegno musnadku waa tafahama ficilka ah weeyaan tafahama tafahama wabda'uu bicilmi kitaab illaah wabda'uu bicilmi kitaab illaahi waa jumlo isagu jumlo maaha jumladaas magaceegu maxay noqonaysaa ama nooceegu waa maxay waa inshaa'iyo musnad musnadun ilayhigiina waa maxay waa waawuljamaacada wabda'uu ku jirta waana faacil soosaa maaha musnadkiina mee waxa weeye ibda'da ibda'da ficilkaa ficlu amarka ah ficilkaa ayaa musnad loo yaqaanaa fainahaa nafaaqu alsinatikum hadda haddaad nifaaq tiraado nuunka kasriso macnuhu kaa bedelmi fainahaa nafaaqu alsinatikum waxa luqadiina socodsiinaysa weeyaan carabigu kolkuu yidhi fainahaa nafaaqu alsinatikum waa jumlo jumladaas noocaygu muxuu noqonayaa waa khabariyo waayo luqada carabigu inay luqadaada luqada carabigu inay hadalkaaga socodsiisaa run iyo beenba way badhaa kusaa maahan luqada si fiican u bardataa dee hadalkaaga u socodsiinaya waaba runba kolka maxaan ka eegna fainahaa nafaaqu alsinatikum waa jumlo waana khabariyo musnadun ilayhigu mee waa hada yaree innada ku jirta inahaa haadaa yar maad arkaysaa damiirkaa mutasilka ah ee haada ah kaas ayaa musnadun ilayhi loo yaqaana musnadkuna mee waa nafaaqu alsinatikum nafaaqaa weeyaan oo khabar ah khabar ina oo nafaaq ah ayaa musnad imika noqonaya oo waynagi lahayn musnadku ama waa ficil ama waa khabar samaynaan lahayn musnadku ama waa ficil ama waa khabar ajiidu lkhata waa jumla nooceeguna waa inshe musnadun ilayhigu waa waawul jamaacada faacilka ee ajiiduu ku jirta musnadkuna waa ficilka ajid ah ficilkaa ajid ah ayaa musnad ah fainahu xilyatu kutubikum waa jumlo waana maxay waa khabariya jumlo khabariya ah weeyaan fainahu xilyatu kutubikum jumladaa haddaba khabariyada ah fainahu xilyatu kutubikum musnadkii musnadun ilayhigii waa damiirka mutasilka ah ee inada ku jira inahu hudaa weeyaan musnadun ilayhigu waayo ismu ina iyo ismu kaana iyo faacilka iyo naa'ibu faacilka iyo mubtadaha iyo maynan musnadun ilayhi lahayn ismigaa weeyaan iminka musnadun ilayhigu fainahu musnadkuna waa xilyadii oo khabaru ina ah xilyatu kutubikum xilyadaas weeyaan musnad musnadku oo waa khabar dee khabarkuna qaybta musnadku inoogu jiray warw ashcaara waa jumlo waana waana inshaa'iyo warw weriya waa amar dee warw ashcaar waa jumlo inshaa'iyaa musnadun ilayhigu irwu maad arkaysaa wowga ku jire waa awljamaacada ah wowgaa faacilka ayaa musnadun ilayhiya musnadkuna waa ficlu amarka irwi ah irwi irwidaas ayaa loo yaqaanaa maxay musnad wacrifuu qariibaha waa jumlo waana maxay waa inshaa'iyo musnadun ilayhiguna waa kee waa waawljamaacada faacilkaa icrifu ku jirta musnadkuna waa kee waa icrifta ficlu amarka ah taas ayaa musnada hariibahaadu waa mutacalaq ama qeyd qeydkii aynu daada ka warramayn weeyaan faina dalika muciinun lakum waa jumla faina dalika muciinun lakum kelmaddaa faina dalika muciinun lakum iyaduna jumlay noqonaysaa faina dalika muciinun lakum jumladaasi maxay noqonaysaa khabariya faina dalika taasi muciinu lakum buu idin nusraynaya kaasi wuu kuu nusrayni dee run bay noqon kartaa hadduu kuu nusreeyo tana way noqon kartaa mayna khabariye ahayn faina dalika muciinu lakum waa jumlo khabariya musnadun ilayhigu waa daalika daalika ayaa musnadun ilayhiya ismu ishaaraha waayo ismu ina weeyaan ismiguna dee musnadun ilayhi buu ahaa musnadkuna waa muciin oo maxay ah khabaru ina ah halkaa waxaynu kaga soo baxnay tamriinka waaxidka ah ama namuudajka waaxidka ah layliskaa yar uu inooga qoray ayaynu ka soo baxnay kan aaniga ah qaala abunawa markii uu